dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey halo assalaamu calaykum raadiyo wargo waad nini salaamay dhakhtarka cudurka korone waxaan weydiinayaa magacayga hilmaamay waxaan joogaa magaalada qardho xarunta gobolka karkaar dhakhtarka raadiyo waxaan weydiinayaa cudurka korone hawada ma lagu kala qaadaa raadiyo wargo mahadsaniin sumayow inaleh nabadgeliyo mahadsanid sumeya oo joogto magaalada qardho haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheeda sumeya maya cudurkan coronaviruska hawada lagama qaado cudurkan waxaa la iska qaadsiin karaa isagoo qofka cudurka qaba kugu hindhisa ama kuugu qunfaco isla markaasna ay ku soo gaaraan dhibcihiisa ayaa lagu ka qaadi karaa mooye cudurkan hawada lagama qaado waan dhegeysto jooga magaalada qardho waxaan dhakhtarka weydiinayaa coronaviruska iyo hargabka maxaa lagu kala garan karaa saacad kastase dad hargabsan oo hargab u malaynaya waxaa haya maxaa lagu kala garan karaa marka anaga hargab bay nala tahay inuuna hayo laakiin maxaa lagu kala garan karaa sanid qof aan noo soo sheegin magaciisa oo jooga magaalada qardho haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi hargabka iyo iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadan karaa saddex maalmood waa hel huuriskiisa halka coronaviruska uu ka qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska badanaaba neefta ayaa ku dhigta si toosa uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo iyo hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka coronaviruska qaba labaduba waxaa lagu arki karaa calaamada aan sar ku soo sheegay oo aan ka ahayn qofka coronaviruska oo qaba oo ku dhegta neefta qofka hargabsan wuu qofaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska assalaamu calaykum raadiyo ergo waa idin salaamay dhammaan daadihiyaasha shaqaalaha ergo waa idin salaamay assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu waxaa weydiinayaa dhakhtarka aniga magacaygu yahay nafise maxamed jaamac oo jooga magaalada buugoodle xanuunka koroonaha maxaa calaamadee lagu gartaa se maxaa lagu dabiibi karayaa lacala haddii la arko alla nooma keene mahadsanid nafiso maxamed jaamac oo joogta magaalada buuhoodle haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda nafiso calaamadaha ugu waaweyn cudurka coronaviruska waxaa ka mid ah qof aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaasi qofku inuu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka بسم الله الرحمن الرحيم ergawani salaamiy assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joogaa magaalada baardheer gaar ahaan guddigaas walaalyahan waxaan iga codsanaa beeri cudurka coronavirus inaad noo sheegtiin xanuuniyadiisa uu kan yahay walaalyahan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ergo wani salaam taas kadib waxaan ii sheegayaa beeri ayaxayaa naga dhamaystay ergo Sala- inaad inta- inaad inaad noo jeceshiin asalaamu calaykum dadku walaysiina noo sheegtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ergo mahadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa oo jooga magaalada baardheere haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi cudurka covid 19ka waa cudur dilaa ah waxaana la isku gudbin karaa qofka qof wuxuu inta badan saameeyaa cudurkaasi sambabada iyo habdhiska howmarinka asalaamu calaykum magacaygu waa khadar axmed xasan kuno daalkacyo iyohow waa xaru- een, hargab miyaa mise waa corone Een, waxaa jirta naqaska ugu dhegan een, waa cabursanay een, qufac qalala ayaa dareemayaa ma corona mise waa hargab sanboorna waan qabaayo sanboor mahadsaned khadar axmed xasan oo jooga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa khadar khadarow calaamadaha aad soo sheegtay waa qaar ka mid ah calaamadaha cudurka covid 19ka waxaa tal aan ku siin lahaa in aad raadsato goobaha caafimaadka ee lagu baaro cudurka covid 19ka si loo ogaado xaaladaada iyo xanuunka ku haya sidoo kale meelgooni ah isku ilaali oo dadka ha u dhowaanin inta aad ka aadayso goobta caafimaad ama goobaha caafimaadka ee lagu baaro cudurka covid 19ka
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirta dhakhaatiirtu ina siisay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirta dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta